maamulka macadka tobabarka macalimiinta jubbaland ayaa sheegay in dadaal xoogan ay ku bixinayaan tayeynta macalimiinta jubbaland iyagoo ay bixinayaan tobabaro joogta ah oo kor loogu qaadayo xirfadooda waxbaridda kumanaan macalimiinah ayaa waxay tobabar ku qaadanayaan xarunta tobabarka macalimiinta oo door wanaagsan ka qaata sidii ay u horumarin lahaayeen xirfadaha macalimiinta maamulka macadka tobabarka macalimiinta jubbaland cabdiqaadir alxigba ayaa tilmaamay in tobabaradu ay diiradda saarayaan manhajka asaasiga maareynta fasalka iyo isticmaalka tiknolojiyadda iyo sida ay u tayeyn lahaayeen waxbarashada ardayda ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan tababarnay siddeed boqol oo macallin ayaan tababarnay waxaan ku tababarnaa macallimiintaas waxaan ku tababarnaa manhajka macallinnimada ee soomaaliya waxa ay qaataan muddo laba sano ah dabloom sanana way ku baxaan sidoo kale macallimiinta jubbaland aan u tababarno waxaa weeya waa macalimiinta dugsiga sare ka soo baxda ee loo tababaraya macallinimada laba sano oo dablooma ah ayay qaataan kadibna jaamacadaha kale ayay horay u sii aadaan machadka tababarka jubbaland runtii dad aada u fara badan ayuu soo saaray oo loogu sheegi karo ilaa maxaan ku dhadaa laba kun wax ku dhadhow ayuu soo saaray markii la isku daro muhiimadda uu leeyahayna waxaa weeya waa in uu maxaan ku dhahdaa tayada waxbarashada marka laga hadlayo waxa ugu muhiimsan waxa wey waa in macallin la tababaro macallin tababaran inuu maxaan ku dhahaa shaqada ilmaha baro waxbarashada inuu hago macallin tababaran macallinka hadduuna tababarnayn ilmaha waxa u sheegayo maxaan ku dhaha wax saxa ma aha ma tababari karo ma diyaarin karo maarday u fiican marka waxa in taya waxbarashadu ay yeelato waxaa lafdhabar u ah waa macallin tababar in la helo tababarkii baana ay hadda anagu aanu qabanaa waxa aanu ku tababarnaa macallimiinta federaalka ah laba siyood baan u tababarnaa kow in ay si toosa fasalka u fadhiistaan sida ay hadda labada bilood ee fasaxa ay ugu jiraan oo kale siddeed boqoloo macallin baa hadda noo soo xaroonaysa badankooda soo xarooday iyo in markuu fasalka ku jiro ardaydii uu wax u dhigayo maxaa ku dhaha machadkii uu joogo maxaa ku dhaha iskuolkiisii iyo maxaa ku dhaha degmadiisii uu joogo waxaanu ku tababarnaa online barnaamij online ayaanu